halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin salaaso ah bisha juun waa toddobiyo labaatan sanadka labada kun saddex iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barhkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah dhallinyarada somalilan oo yadidiilo ka muujinaya arrimaha doorashooyinka la filayo inay dhacaan
horta waxa aan ka iibinayna caalamka ee laynagu yaqaanay waxay ahayd nabad nabadduna waa muhiim waa laga maarmaan waanagtaan ku faanaynay aan ku naalanaynay laakiin way dhici kartaa mararka qaarkood inay caqabada iska yimaadaan ama xagga siyaasada ahaato ama si kale ku timaadee taasina waxaanu u lahayn oo laynagu yaqaanay marjaca u noqonayno oo ahaa in khilaafka dhexdiina soo gala wadahadal lagu dhammeeyo
dad dhallinyaro ah oo ay ka mid yihiin dhallinyaradu oo ka faa'iidaysta maktabadda bugaagta ee jabuuti ayaad maqli doontaan ciyaarihii iyo heesihii ayaa sidoo kale aan idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida hay-adda amniga heer federaal ee dalka ruushka ayaa maanta shaacisay in ay xidhayeen baaritaanka ku socday kooxda hubaysan ee uu hogaaminayey evgen brigogin iyo xubnaha kale ee ka tirsan kooxdaasi calooshad u shaqaystayaasha ah ee wagner inaan la dacweyn kuwii dagaalamay ayaa qayb ka ahayd heshiiskii la gaadhay sabtidii hore heshiiskaasi oo keenay in uu joogsado weerarkii ay wadeen wasaaradda gaashaandhigga ruushka ayaa sidoo kale maanta sheegtay in kooxda wagner ay isku diyaarinayaan inay hubka waaweyn ku wareejiyaan milatariga ruushka hogaamiyaha wagner ayaa ilaa hadda aan la ogeyn halka uu ku sugan yahay inkastoo websaytyada dabagala duulimaadyada ay muujiyeen in diyaarad nooca jeedka ah oo uu leeyahay ay ka degtay dalka belarus qaramada midoobay ayaa sheegtay in in ka badan kun qof oo ah dad rayid ah oo reer afghanistan ay ku dhinteen miinooyin iyo noocyo kale oo qaraxyo ah tan iyo markii kooxda taalibaan ay dib ula wareegeen xukunka dalkaasi sanadkii warbixin uu maanta soo saaray xafiiska howlgalka qaramada midoobay afghanistan ee magaciisa loo soo gaabiyo unama ayay ku sheegeen in kun shan iyo sagaashan qof oo rayid ah ay dhinteen intii u dhexaysay bishii agost ee sanadkii labadii kun koob iyo labaatankii ilaa iyo bishii mey ee sanadkan halka laba kun iyo lix boqol iyo sagaal iyo toddobaatan qof oo kalena ay dhaawacmeen warbixinta ayaa sidoo kale sheegtay in dadka badankoodu waxyeelada ay kasoo gaadhay miino lagu xidhay meelaha ay dadweynuhu isugu yimaadaan sida masaajidada dugsiyada iyo suuqyada sanadkii labadii kun iyo labaatankiina saddex kun oo qof oo rayid ah ayaa dhintay halka shan kun oo kalena ay dhaawacmeen sida lagu sheegay warbixin ay hore usoo saartay qaramada midoobay intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu hidil warkii adduunka degeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington somalilan oo isku diyaarinaysa doorashooyin horena doorashooyin badan oo ay codadkooda dhiibanayeen dadweynuhu ay ka dhaceen ayaa siyaasiyiinta da-da yar ee ku nool gobolka awdal waxa ay ka dhiibteen afkaartooda ku aadan xaaladda mustaqbalka ee somalilan haashim sheekh cumar good ayaa la kulmay qaar ka mida dadkaas
anigoo ah cabdicasi maxamuud askar ahna aqoyahan gobolka awdal ka tirsan su-aashaad weydihaajima horta waan dareensanahay laakiin aniga su-aashaasaad ii weydiisay kulley wax khatar oo somalilan kusoo wajahanay ma jirto oo imkaan arki karno ka aqoon-yahaan because dadkan somalilan dega waa dad tashaday oo dad aadilaa imika talo ku gaara halkan maanta ay taagan yihiin khatar kusoo wajahan oo odhan kara maanta somalilan way ku burburaysaa oo aan ahayn dee caqabadaha yaree siyaasiga ee meesha yaalla mooyaane laakiin aanu ilama ma jirtaa dariiq cad oo somalilan ay kaga gudbi karto caqabadaha maanta horyaalla haa way jirtaa oo waxaa laga gudbi karaa dee mataqaana haddii dadku loo sameeyo fishan cad iyo mishan loo sameeyo oo dadku mataqaanaaye ay la tuso waddo cad oo ah in wax la wada leeyahay la tuso laakiin hadda sidan ay ku jirto somalilan ee ah mataqaana in dhinac keliya wax u rarmaan dee kulley aniga ilamaaha inay sii jirto laakiin haddii la sameeyo istaraatiijiyad dadku ay wada leeyihiin oo bulshada mataqaana iska wada dhex aragto laakiin sida maanta ay u taalla haddii ay jirto kulley waa adkaanaysa in laga baxa tan lagu jira maanta laakiin waxaan rajaynaynaa haddii lala imaado taan kuu sheegay bulshadu haddii ay fahanto amniga iyo nabaddu waxay tahay waxaan aaminsanahay labada dhinacba in laga bixi karo haddii la fahmo taas sead u aragtaa dimuqraadiyaddii iyo xasiloonidii somalilan ay ku naaloonaysay sannadaha badan ma jiraan khataro soo wajahaya oo ku muuqda ayagu waa xildhibaan xasan maxmuud cumar eegaas xildhibaan aana garyaqaan su-aasha diisa haddaan usoo noqdo runtii soddonkaa sane ay jirtay somalilan horta waxaan ka iibinaynaa caalamka ee laynagu yaqaanay waxay ahayd nabad nabadduna waa muhiim waa laga maarmaan waana taan ku faanaynay ee ku naalanaynay laakiin way dhici kartaa mararka qaarkood in caqabada iska yimaadaan ama xagga siyaasada ahaato ama si kale ku timaadee taasina waxaanu u lahayn oo laynagu yaqaanay marjaca u noqonayno uu ahaa in khilaafka dhexdeena soo gala wadahadal lagu dhammeeyo warley waxaan aaminsanahay inay taasi wixii khilaafka yimaadaan wad hadal
ma jirtaa dariiq ay somalilan kaga gudbi karto caqabadaha maanta hor yaalla laakiin waxaan leeyahay waxaan aaminsan waxaa lagu gudbi karaa sidii awal bay ahaan jirtay in wadahadal lagu dhammeeyo oo xalku oonu noqon xabad xabaddu xal ma noqoto runtii wiil baa ku dhinta wiil kuma dhasho shayga quraata lagu gudbi karaa waxaa in xabadda dhaqan la dhigo wadahadal lagu dhammeeyo taasi xalka noqon karaa laakiin xabaddu xal maaha taasina misaal in xabadda la dhigo ee wadahadalka iyo xar ah wayna ku dhammaan kartaa haddii taasi laga dhameeyo dimuqraadiyaddii iyo xasiloonidii somalilan ay ku faanaysay sannadaha badan ma jiraan khataro soo wajahaya oo kuu mudan magacayga waa cabdikariin xuseen meykane haddii aan taa jawaabtu waxaan odhan karaa waa haa way jiraan waxaa nabaddii somalilan muddadlabaiyo soddonkaa sana ay ku jirtay arrinta maanta jirta waxa kow ka ah oo carqalad oo carqalad ama arrin jirta ah waxa weeye waa dagaalka lascarood maanta ama sool gobolka sool marka waxaan odhan karnaa xaggii nabaddii dhibaatataasa carqalad ah xagga kale ee dimuqraadiyaddii iyadana waxaa jira muran siyaasi khilaaf u dhexeeya xagga xukuumadda iyo iyo xisbiyada taasina waa waa qodobka labaad ee dimuqraadiyaddii khatar ku ah marka waxaan odhan karnaa way jirtaa ma jiraan dariiq cad oo somalilan ay kaga gudbi karto caqabadaha horyaalla ee aad ka dhawaajisay
ani fikirkayga waxaan odhan karaa waxaa ugu wanaagsan waxa weeye ummaddu inay inay wada hadasho wadahadalkaasina waxa weeye inay iyagoo maskaxdooda furan tahay tanaasulna uu ku jiro oo qof kastiiba ama qolo kastaoo dhinac taagani inay u aragto toodu ayna ku dhegsanaan ta kalena ay eegto iyagoo ay ka eegayaan xalku inuu ku jiro wixii ummaddu ay u kala badbaadayso marka waxaan odhan karaa waxa weeye inay dad isku yimaadaan oo heshiiyaan oo isdhegaystaan iskuna tanaasulaan tan dimuqraadiyaddana waxaa laga gudbi karaa xagga muxuuha xukuumadda iyo mucaaridka waxa weeye horta dimuqraadiyaddu sideedaba de waxa weeye waa in doorashada wakhtigeegii la qabto marka in arintii doorashooyinkii lagu heshiiyo oo iyaga laftigoogu morankan badan ee jira iyada laftiga kama maarsamayso isku tanaasul dhexdooda yimaada nimba waxaynu arkanaa in qofba meelu taagay nimba meelu taagay gruubba meel ay taagan yihiin taasina waxa u muhiimsan oo saldhig u noqon kartaa iyada laftigeedu kama maarsami karto tanaasul iyadoo loo eegayo danta guud iyo ummadda iyadoo la ilaalinayo maslaxadda ummadda kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a aqoon-yahanka dhallinyarada ah ee ku nool magaalada boorama oo aan wax ka weydiiyey xaaladaha muddooyinkan dambe ku soo kordhay somalilan iyo dimuqraadiyaddii iyo doorashooyinka somalilan haashim sheekh cumar kood v o e boorama
halkaan dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington markana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay
nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idin ka imanaysa washington magaalada jabuuti waxaa ku yaala maktabad weyn oo ay dadku kaga faa'iidaystaan siyaabo kala duwan dadka booqda waxaa ka mid a dhallinyarada jaamacadaha iyo dugsiyada wariyaha v o eda sagal siciid faarax ayaa la kulantay agaasimaha maktabadda jabuuti kaltuun maxamed cabdi waxaa noo yimaada arday waxaa noo yimaada ardayda jaamacadda dhigata ardayda iskuullada hoose kuwa iskuullada dhexe ku jira dugsiyada sare marka waxaa kaloo oo yimaadaa arday iskuuladii mar hore dhameeyey shaqaraadis ku jira iyo kuwo kale oo maad aragtay iskuullada mar hore iskaga tegey way badan yihiin hooyooyin baayaa yimaadaa waalidiin ayaa yimaadaa dad shaqaale ah ardayda waxaa u badan ardayda jaamacadda jabuuti waayo kamanu dheerin maad aragtay jaamacadda jabuuti meeshuna saad u aragteenba waa meel aad u qurux badan qabow qurux badan ardaydu aad bay u jecelyihiin ay ku shaqaystaan
marka waxay furan tahay toddobaadkii o dhan mise waxaa jira xiniyo loo ogolyahay inay yimaadaan waxay maktabadu ay furan tahay subaxii sideed iyo barka laga bilaabo ilaa afartii barka galabnimo si aan madartiiyadoonan madaragtay ayna boos jirin waxaa la furayaa sideed iyo barka ilaa iyo afartii iyo barka way furan tahay waxaanan furnaana madaragtay axadii ilaa khamiistii waxaana ku tala jirnaa inaan sabtidana dib u furno kolkii hore waan shaqeyn dib inaan u furno sabtida marka buugaagta idin yaalla luuqadahay ku qoran yihiin kule faransiis baa inta badan ku qoran yihiin wax kale jira waa run buugaagga inta badan faransiis bay ku qoran yihiin laakiin waxaanu haynaa buugaag ku qoran af af soomaali af carabi af canfari xitaa waxaan haynaa dhowr buug oo ku qoran afka maadaragtay af xabashiga ku qoranna waan haynaa
marka dadka idin iman karay kuley reer jabuuti keliya kuma koobnaan karaan dad badan way soo boqdaan oo ka baxsan
horta booqashadu aad bay noogu badan tahay aad baana loo soo booqdaa dad ajanibana way soo booqdaan ise waxaa u badan dadka soo booqanaya maktabada oo program u sameynaa ardayda dugsiyada dhigata amba ku lacaga amba ku maadaragtay dowladdu leedahayba kuwaasaa noogu badan inay yimaadaan meesha ay arkaan waxay taasina ay noo fudeydisaa inay markay ardaydu yimaadaan ay meesha daawadaan arkaan adeegan bixinayno inay yimaadaan oo isqoraan sanadkii dhowiyad ee soo dhaafay dad ka badan afar kun ayaa meesha soo daawaday oo yimiday
marka ardayga markuu arko dee qabowga iyo quruxdan hami baa gelaya inuu wax akriyo wax barto marka dhinaca kale waa looga faa'idaysan karaya ha inta badan waxaan maqalnaa waaw sidan baan moodayne meeshanoo kale inay jabuuti ku taalan baan moodayn maktabad intan laeg inay jabuuti jirto baan moodayn ha taasaan ayaa noo baxda markaasaan maqalnaa beritadan baan isqorayaaba soo noqdaa ha xise ay yimaadaan oo isqoraan adeegyadii kale ay maktabadu bixinaysay maxaa kala bixta aad bay u weyn tahay meesha aad bay u qurux badan tahay qeybo qeybo kala duwan ba ducaan lena ha hoosta waxaan ku haynaa bugaga dhalinyarta ayaanu haynaa bugagun ma hayno wax agab dhaqameed baan haynaa oo markay ardaydu noo yimaadaan inta nuuce bugaga jirta ayaanu micnaynaa waxaa kaloon u micnaynaa inay dhaqankoogii markii hore siduu ahaa gorofkii ayaan barnaa dhiishii farinkii agabyadeenii sidii loo isticmaali jiray dadkeenii hore sidee bay u noolaayeen inta badan waxaa loo qaataa dadkii baadiyaha baadiyay oran jireenoo de waa lagu caayi jiray markaas anagu waxaan ku waranaa dadkaasi dad maskaxle bay haayeen dabcan iskoollo may dhiganeen laakiin dad aad u fikrad fiican bay haayeen dad waxa ay isticmaalayaan oo dhanba aya ku samaystay haayeen sida kabaha xerada ay wax ku cunayaan maadaragtay wax walba way samaysan jireen dhiisha markaa saasaan ku oranaa dadkaasi dad bay haayeen ha waana reer guuraa bay haayeenoo saasay u nooleen markaan ku orano kooraan may arkin biyo may lahayn reerahooga way isku laabi jireen oo way la guuri jireen aad bay u cajibgelisaa ciyaalka isay ku dhici kartaa guri maada qaadan karaa waa kaga bilownaa haa gurigan guryo fudud bay ahaayeen xataa iminka waxay ahaa xiliyadan iminka eedee cimiladu isbedeleyso guryahaasoo kale aad ba yaa loogu baahan yahay inuu qofka gurigiisa isku yaro laabto oo iskala yaroso bale waxaa ku oranaa dadkaasi dad xataa dhulka uskageynen bay haayeen agabkoogu aad ba u yaraa maxaa ladhahdaa cuntadoodu aad ba u yarayd qashin badan may daadineyn markaase waaw idhaahdaan dad dad fiican bay hayn laakiin iskuul may dhiganayn tiradu way yaqaaneen waxay haayeen gabayaal wiyaabaan wayla tacajabaan markaas intaasaa ku jirta dhaqankeenahaa inaan dib u barno
dadka maxaad kula tarin yahay dadka aan fahamsanayn ama maktabada ama inay wax aqristaan ama ha maxaad talasiiya walaahi akhrisku aad ba walaashay muhiim u yahay akhrisku maskaxdu furaa maktabaduguna waa meelaha ciyaalka in iyakoo yar la keeno weeyaan anagu qofkii weyn makor warado wax akhriso laakiin waxaana dadku garanayn akhrisku inay dabeecad tahay dabeecaddaasoo lahanto ilmuhu markuu shanjir xataa ka yaryahay markuu laba saddex jiro inaan sheekooyin horta looga sheekeeyo lagu bilaabo sheekooyin habeenkii berigii hore hubacooyayeyada iyo awowga ayaa sheekeyn jiray hadda waxaan moodnaa inaan laga yara gaabsaday shaqada ha marka inaan sheekooyinkii la soo cesho guryaha dhexdooda looga sheekayo sheekooyin kadibna buuggii la tuso sheekadaasi buuggaasay ku qoran tahay ilmaha ina maktabada la keeno isagoo saddex jira amba ka yar buugii gacanta loogu rido olala taasi waa buug awrog taswiiro waxaa jira buugaag yeelka loogu talagalay oon halkan ku hayno oo inta badan sawiro una markaas sawirka loo micneeyo ha halkan daayar baad ka arkaysaa kuleerka maxaa hedane nduugu waa akhtar waa ka saasoo kale ilmihii markaa dhegaha ayuu ka maqlayaa buuggiina uu hayaa mogtay marka waa ina dabeecadan akhriska ilmuhu markuu yaryahay ilmaad aragtay dabeecadaasi aw hanto lagu dadaalo weli waalidka ku dadaalo amba walaalaha waaweyn saas ayaan ku oran markaan ku micneena ku oranaa markaad maktabad ibanaysin walaalihiina yaryar soo kaxeeya hays ororina maktabadan ma yaalo wax iyaga ku saabsan waa kaas waan tusnaa buugagaaba ubadkeer ugu talagalnay buugagaas bay leeyihiin ee soo kaxeeya marka waxbana ma weydiino yaryarka xataa iminka waxaan u wadnaa meel yaro ku ciyaaraan waayo ciyaalka shan jir ka yar ma haysan kartid soddon mirir wax ka badan soddon mirir markuu waxyaro eegeego kadib waa inuu ciyaaro markaas iminka waxaan u wadnaa meel iyaga u gaara xataa meeshay ku ciyaarayeen iyo buugaagtoodii oo isa ha waxaan la wadnaa markaa qolo faransiis ayaan shaqadana la wadnaa dhowaanna inay ka hirgasho ayaan jecel
agaasimaha maktabadda jabuuti kaltuun maxamed cabdi oo u waramisay wariyaha v o eda sagaal saciid faarax halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o e markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascade
kula wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa markii ugu horraysay si rasmi ah dalabka u gudbisay ciyaaryahan daklan rice kabtanka kooxda kubadda cagta ee westham united manchester city ayaa ciyaaryahankan waxa ay ka gudbisay lacag gaaraysa sagaashan milyan oo ganiga ingiriiska laakiin waxa ay kooxdu kooxda kubadda cagta ee westham united u gudbisay in siddeetan milyan ay u horumarinayso halka toban milyanna ay gadaal kaga soo dari doonto arrintaasi ilaa iyo hadda kooxda kubadda cagta ee westham united wax jawaaba kama bixinin laakiin dadka ku dhowdhow kooxda kubadda cagta ee westham united ayaa qaba in dalabka manchester city laga diidi doono maadaama aanu ka badnayn kii arsenaal laga diiday oo ahaa sagaashan milyan inkastoo ay ku kala duwan yihiin in arsenaal ay doonaysa inay bixiso toddobaatan iyo shan milyan oo horumaraysa shan iyo tobanka milyanna ay doonaysa inay gadaal ka keento ilaa iyo hadda kooxda kubadda cagta ee westham united uma muuqato in ay ka soo kacday arrinta ah ciyaaryahankan inay ka bixinayso oo keli ah boqol milyan oo geniga ingiriiska haddaba haddii kooxda kubadda cagta ee manchester city dalabka lagu soo celiyo waxaa arsenaal weli ay ka shaqaynaysaa oo westham united ay ka sugaysaa dalabkii saddexaad waxaana wararku ay leeyihiin arsenaal waxay doonaysaa xiddigan inay boqol milyan haatan ka geyso lacag ku dhow laakiin waxaa muranka amaba dooddu uu ka taagan yahay qaabka ay lacagtaa doonayso arsenaal inay ku bixiso si kastoo taaba haddii kooxda kubadda cagta arsenaal ay ku guuldaraysato in dalabka ugu dambeeya oo ay ka gudbanayso ciyaaryahankan laga aqbali waayo waxay wararku sheegayaan inay u diga rogan doonto ciyaaryahanka qadka dhexe uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee monoko ee yuusuf afafana haddaba waxaynu ka war sugaynaa halka ay ku dambayso sheekada ku hareeraysan ciyaaryahan daklan rice oo ahaa labadii toddobaad ee lasoo dhaafay ciyaaryahanka loogu hadalhaynta badan yahay qaaradda yurub kooxda kubadda cagta ee nabolina wararku waxay sheegayaan inay gaashaanka u daruurtay dalab kaga yimid kooxda kubadda cagta ee b s g kaasi oo kooxda b s g ku doonaysay ciyaaryahan victor osamen ciyaaryahankan u dhashay reer nigeria afar iyo labaatan jirka ayaa kooxda kubadda cagta ee b s g waxa ay ka gudbisay dalab gaaraya boqol milyan oo ganiga ingiriiska taasina waa lagu soo celiyey arrintan ayaa fursad waxa ay siinaysaa kooxaha kubadda cagta ee liverpool newcastle united iyo weliba manchester united oo dhammaantoodba xiddigan ku daba jooga ciyaaryahan harri kaynna waxa uu dhakaraaricinayaa dalab kaga yimid kooxda kubadda cagta ee bayer munikh taasi oo haatan soo gashay loolanka loogu jiro hanashada ciyaaryahan harri kayn haddii tottenham ay ku qanacdo lacagta ay u soo bandhigi doonto kooxda kubadda cagta bayer munich waxaa loo badinayaa in harri kayn uu jarmalka tegi doono waaga dhegeystayaal xubintaena ciyaarta inta ayaan kusoo gabagabaynaatana kulan dambe waa mascad dawda ku dhaafay sidaa iyo nabadgelyo
aad ay u mahadsanyihin maxamuud mascade oo nala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha kaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a markana aynu ku wada nasanno mid kale oo heesaha aadniku talagalay ka mid ah heeskaasee nugu luuqaynaysa fanaanada kin jaamac ayaan kusoo gabagabeynana baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga e v o a tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo